إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada ah warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweennimadan ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda federaalka ayaa burburin ka bilowday xaafad ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho tiro maxaabiis ah ayaa ka baxsatay xabsi ku yaala dalka kenya madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa guddoomiye cusub u magacaabay gobolka gedo kadib markii guddoomiyihii hore uu la saftay dowladda federaalka xanuunka kaduudyaha ayaa soo ritay dad badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ee ay xoogga ku haysato dowladda kenya walaayada hiiraan ayaa ku guulaysatay xallinta iyo heshiisiinta saddex beelood oo muddo sannad ah isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyne موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan dowladda federaalka ayaa burburin ka bilowday xaafad ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay soo taraysay cabashida dadka ku dhaqan degmada hodan ee magaalada muqdisho kuwaasoo sheegay in loogu hanjabay in la barkicin doono ayaa waxaa iminka si toos ah u bilowday burburinta guryahooda ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo cagafyo wata ayaa waxa ay halka loo yaqaano hotel taleex ee degmada hodan ka bilaabeen burburinta ay u geysanayaan guryaha dadka shacabka ah bulshada la barakiciyey oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in arrintani ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka sida macalin mahdi oo ah taliyaha booliska gobolka banaadir iyagoona sheegay in loola dhaqmay sida ay yuhuudda xaaqidiinta ah ula dhaqanto muslimiinta falastiin dabnacaana waa u jeedeen silcan haysta ciidamada dowladda oo dadka tuuka haasita aana barakici haaya waxaa ku jira hebel mahdi kii lalahaay waxaa ku jira adduunyao dhan ganacsato oo adduunkii dhimay isku qasay niman ad ciidana dadku hadday indhaleeyihiin waa u jeedaan ka muslimka oo la barakaca oo sida falastiin loo galay ay u galayaan sida yuhuudda falastiin u gashay ay u galayaan yeelma agoonahay haysata meeshaasaan shan waxaan ku noolay soddon iyo laba sano waana naga barakacshe ilaahay waxa ugu ogyahay islaamka islaam laguma sameeyo waxay dadka ku suubiyaan habeenkii ayadoo salaada marka laga kacayaa nagula bilaabay ilaa haddana waa aad u jeedin waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay dhulboobka iyo burburinta ay dowladda federaalka u geysanaysay guryaha dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoona dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka xilli uu ka hadlayey meel fagaare ah uu ku jeesjeesay hooyooyinkii uu guryahooda ka burburiyey islamarkaana uu dhulkooda ka boobay tiro maxaabiis ah ayaa ka baxsatay xabsi ku yaala dalka kenya faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa tiro maxaabiis oo ka baxsaday mid ka mid ah xabsiyada sida weyn loo ilaaliyo ee ku yaala gudaha dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika maxaabiistan ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala ismaamulka kiisiya ee dalka kenya war ka soo baxay ciidamada booliiska ayaa lagu sheegay inay ku rahad joogaan maxaabiista ka baxsaday xabsiga lamana oga halka ay jaani cirib dhigeen dadka baxsaday warar qaar oo aan helino ayaa intaa ku daraya in maxaabiista ay jirdil xoogan kula kaceen mid ka mid ah ciidamada ilaalada ka ee xabsiga muddooyinkii lasoo dhaafay dalka kenya waxaa kusoo badanayay maxaabiista ka jabsanaya xabsiyada kuwaasoo xoogay xeelad uga baxsanaya xabsiyada dowladda kenya oo hogaamiyo ninka lagu magacaabo william ruuto madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa guddoomiye cusub u magacaabay gobolka gedo kadib markii guddoomiyihii hore uu la saftay dowladda federaalka tafaasiil ku aadan warkan waxaa la diyaar ah farxaan cali iyadoo ay weli gobolka gedo ka taagan tahay xiisadda u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayuu axmed madoobe guddoomiye cusub u soo magacaabay gobolkaas kadib markii uu guddoomiyihii hore la saftay dowladda federaalka maxamed xuseen isaaq oo loo yaqaano alkaadi ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee maamulka jubbaland ugu magacaaban gobolka gedo sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday axmed madoobe cabdulaahi cabdi jaamac loo garan og yahay shimbir ayuu hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland sheegay inuu xilkii ka qaaday isagoo u sababeeyey kadib markii uu la saftay dowladda federaalka waxaana kan hadda loo magacaabay xilkiisa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii shimbir magacaabista guddoomiyaha cusub ayaa timid xilli dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay xiisad ka taagneyd gobolka jubbada hoose haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo uu axmed madoobe xil ka qaado mas-uuliyiin hoos yimaada xukuumaddiisa bishii nofembar ee sannadkan sii dhammaanaya ayay ahayd mar uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii degmada badhaadhe taas oo uu u saleeyey boqolaalkii askari ee ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu daabulay deegaanka raskamboni oo hoostaga badhaadhe xanuunka kaduudiyaha ayaa soo ritay dad badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ay xoogga ku haysato dowladda kenya qodobkan waxaa soo jeedinaya cali aadan xanuunka kaduudyaha ayaa soo ritay dad badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ee ay xoogga ku haysato dowladda kenya xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dadka halkaasi ku nool soo ritay xanuunka loo yaqaano kaduudyaha tiro dad ah ayaa lasoo warinayaa inay u geeriyoodeen xanuunkan halka ay weli la jiifaan kuwo kale mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasho gobolka ayaa ka warbixiyey xanuunka ka dilaacay xeryaha dhadhaab stebkan hadda aan fiirinayno waa stebkii saddexaad ama wareeggii saddexaad hadda sidaa filan uu marahayaa hadda marka saameyn aad u ballaaran uu keenay saameynta hadda uu aad u weyn uu keenay waxaa ka mid ah inay dadka qaarkood hadda ay u dhammaanahayaan dad fara badan ay u dhinteen inta hadda maqalka nagu soo gaaraysa waxaa ka mid ah ilaa shan qof oo kaleeto inuu wax yeeleeyay ama ay u dhinteen dad fara badan saameyntoodana u haya way u jiifaan qaxootiga hadda aan joogna ama xeradan xagardheer ee dhadhaab hoos tagto ama faafiba hoos tagto tiro guud oo ilaa iyo hadda dowladda haddee u tagtay oo ayaga ay confirm gareeyeen oo intaan cudurkan ku dhacay wax uu yeelay la dhahi kara ma jirto laakiinse intaan arkayna ama intaan aragnay boqolkiiba siddeetan dadka ugu effect gareeyay cudurkan wuu jira wuxuu hadda uu welina saameynay waa yarta inta ugu badan ilmo iyo dad weyn labadaba wuu saameeyey iyadood bulshada ku dhaqan gobolka nifdhi ay la daala dhacayaan dhibaatooyin kala duwan ayaa haddana dhanka kale dowladda gumaysiga ku haysata ee kenya aysan waxba ka qabanayn dhibaatooyinka qaar ee soo wajaha gobolka nifdhi halka warkan uu idinkaga imaanayana waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan walaayada hiiraan ayaa ku guulaysatay xallinta iyo heshiisiinta saddex beelood oo muddo sannad ah isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyne faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya cabdiraxmaan beder kulanay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee hiiraan islamarkaana ka dhacay gudaha wilaayada ayaa waxaa lagu xaliyey dhanka kalena heshiis lagu dhex dhigay saddex beelood oo walaalo ah kuwaasoo wadadega gobolka murunka u dhexeeyey saddexdan jufooyi ka kala tirsan beelaha xawaadle baadacadde iyo saddex cumurow taasoo in muddaa soo jiitamaya ayaa wuxuu salka ku hayey kanaal biyoodka qodanaga gaarka deegaanka samatare ee hoostaga magaalada beledweyne waxayna ugu dambeyn beelahani ku heshiiyeen kanaalka laga dhiga mid caam ah oo muslimiinta ka dhexeeya kulunka beelahani lagu heshiisiinaya ayaa waxaa berber socotay dowlad diini ah oo ay odayaasha waxgaradka iyo nabadoonnada beelaha ku qaateen duruus diini ah taasoo socotay muddo saddex maalmood ah gabagabadii waxaa halkaasi ka dhacday munaasabad ay soo xaadireen mas-uuliyiin nabadoono waxgarad iyo salaadiin kuwaasoo kelmaad kala duwan halkaasi ka jeediyey munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka saddexda beelood iyagoona goobta ka sheegay inay ku heshiiyeen kanaal biyoodka islamarkaana ay soo dhoweynayaan warka ka soo baxay wilaayada islaamiga ee hiiraan anigoo ah axmed xamed xasan nabadoonka beesha maamiyo waxaan caddaynaynaa insha allah annagoo ah saddex beelood ee isugu nimid walaayada booca waxaan heshiis ka gaaranay shaqaaqooyin soo socday muddo dheer ku saabsanaa kanaal biyood oo ku yaalo roble yabar kanaalkaasi muddo shaqaaqadiisa soo socotay ayaa loo fadhiistay saddex maalmood ah iyadoo macaduruusna ay socotay oo mataqaana alxamdulilah waxbarasho iyo tawciyana ay ka socotay shaqaaqadaasna in lasoo afjaro oo si masaalaxa looga qaato loogu iskugu yimid kale maanta waxaa iskugu joognaa degmadii beledweyne walaayada islaamka kanaalkii buuba waxaa iskugu nimiday roble yabir oo intii muddaaba rafaad ka jiray maanta waxay leeyahay mahadiisa in lagu heshiiyey saddexdii beelood anoo matalayo cabdi cumar gacaney kana socda beesha xawaadla ka dhashay qaasatan tuurow kanaalkaas ayaa saddexdii beelood walaalaha maamiye walaalaha maadley annaga ayaa ninkii beexkuyo ninka kaleba naga dhexeeyey intii muddaa xoogaa waxaa naga gal shaqaaqo shaqaaqadii maanta inoo dhammaatay waa ku heshiina inuu kanaal saddexdaas beelood iyo wixii islaama u yimaada ka dhexeeyo magacayda waa ibraahim duuraw waxaan kuwan kulley codkeydaan kulley aan ku dhiibaa shaqaaqada ka dhacday kanaalkaas rooblayabar saddex beelood ayna isku qabteen markii intaas shaqaaqadaas ay ka dhacday muddo badanna asdhibkeeda soo socday haddaas ilaahayna waafajiyey annaga iyo walaayadaynii sharaftale haddana haddaan iskugu imaanay saddexdii beelood macalka walaayo aan isku afgaranay ayna ku dhammaatay si nabadgelyo ah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudi saddexda dhinac ah oo ay wilaayadu xil saartay ka warqabka kanaalka waxayna ka dhawaajeen si cadaaladda kanaalka ugu biyasiinayaan saddexda beelood iyo guud ahaan cid kastooo muslim ah oo ku dhaqan deegaanada kanaalka kaagdhow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aniga magacaygu waa cabdi axmed jeelle alxamdulilaah waxaa noola doortay ay talkaana noo doorteen inaan keligaas cadaalad aan u noqonno inta islaamku bii ku cabiyey aan si cadaalad aan wax ku siino aan si cadaalad aan u maamulno oo hadda allah ku idmaayo kanaa ixiga iyo kanaa ixiga ayaana jirin ilaahay dartiis aan u maamulno insha allahu saasaan diyaar u nahay kulankee wilaayada islaamiga iiraan ku xalisay khilaafka u dhexeeya jufooyinka ka kala tirsan beelaa xawaadle baadacad iyo saddex cumarow islamarkaana lagu heshiisiinaya ayaa waxa ugu dambeyntii laga soo saaray war murtiyaday ku xusan yihiin qaar ka mid a waxyaabihii lagu heshiiyey maamulada wilaayaadka islaamiga ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ku guulaysteen xalinta khilaafaadka beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah iyagoona in badan sidan oo kale u xaliyeen beelo isdirdirsana muddo sannada ah halka maamulada shisheeyaha uu dalka ka dhisaya dowladda federaalka eeba ku dadaalaan sidii ay ku diriir lahaayeen beelahaasi warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga inta